نورنا نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada toddobaadkan aad ku dhegaysi doontaan barnaamijka tarbiyada carruurtana waxaa ka mid ah bandhig ay sameeyeen arday dhigata madarasad lagu barto qur-aanka kariimka oo u furan carruurta agoonta islamarkaana hoos tagta hay-adda alkafaala sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah kelmaddii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay sidaad u tarbiyeynaysaa carruurtaada waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salaallahu calayhi wasalem ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
فاضيا مشرق في دروب الماضية فاضيا مشرق في دروب الموكب نورنا دستورنا
mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta dhowaan waxaa bandhig cilmiyeed sameeyey arday wax ka barta madarase lagu barto qur-aanka kariimka oo ku taala degmada boordhuxunle ee wilaayada bakool taas oo u gaar ah carruurta agoonta ah islamarkaana gacanta ku hayso hay-adda alkafaala oo ka shaqaysa daryeelka agoonta waxaana bandhigga lagu furay aayadaha qur-aanka kariimka qowlka le
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
يأمركم بتأمنون أنفسهم إي- إياك أنزل آمنوا إي- إيمانا أو- أوتي أب أبصارهم إب إبليس أب أبصروا بع- بعضكم ب- بناء ب- بكم با- باركنا بي بي بو بورا يا فتى زكية من ضمم يأمر ضمر يأمر كضمم زكيكم يأمركم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبد فتاح
وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته يا عبد اللطيف هنا حوار بيني وبينك فهل أنت مستعد نعم أنا مستعد
ما التجويد هو لغة التحسين واصطلاحا إضاء الحروف ما تستحقه من الصفات ما حكم العمل به فرض عين على كل مكلف قارئ ما موضوعه
ألفاظ القرآن ما فائدته سعادة الدارين شكرا وأنت أولى بشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟
اسمي عبد السمت وأنت أنا محمد عدو محمد نور أريد أن آخذ معك حوارا عن مخارج الحروف هل أنت جاهز؟
نعم اطرح ما لديك أين مخرج الهمزة؟
أقصى الحلق أين مخرج الباء من بين الشفتين أين مخرج التاء؟
من ظرف اللسان مع وصول الثنايا العليا أين مخرج الثاء؟
من ظرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا أين مخرج الجيم؟
وسط اللسان أين مخرج الحاء؟
وسط الحلق أين مخرج الخاء؟
أدنى الحلق أين مخرج الدال؟
من ظرف اللسان مع صول الثنايا العليا يقول راد رحمة الغفور دوما سليمان والجنسور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأظفار عن شيخنا المريد الكمالي أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون النسور وللتنوين أربع حكمين فغد بيني فالأول الإظهار قبل أعرفي للعبد ست رتبا فتعرفي همز باع ثم عين عاون مملتان ثم عين غاون والثاني إدغام بستة أتت يرملون عندهم قد ثبتت لكن قسمان قسم يدغمه فيه بغنة بيرمو لما إلا إذا كان بكلمة بلا تغم الدنيا ثم صنوان تلا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أول والصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف فرغا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن انقسم فهو الضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المخضوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما
بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجعا في رب سامعي محمد بن جازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قريه أيعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أيعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسيم في المصاحف
إنه قرآننا وأحاديث النبي
markana waxaa kelmid soo jeedinaya mid ka mid ah macallimiinta madarasada wuxuuna kaga hadlayaa manhajka lagu barto madarasada iyo sidoo kale tirada ardayda الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا اكو مدى معلمينتا oo madrasada oo ardayda la bandhigay wal yar marka warbixin ahaan oo madrasadii in aan wal ku sheego cadad ye tira ahaan ardayda may buu ahaa sagaalun ardayu ilaahay subxaana wa tacaala aragday ardaysadii haada jirtii ah maraaxiliyo marka raqam raqamu raqamkan ka korreeyey markan cankabuud iyo meelahaasba marahay kan kale aragday meel dhexe ya marahay sida oo suuratul dukhaan iyo meelahaas ardayda qiibtanka hoosaytoona may marahayana suuratulmulki ilaahay barakaaye marka eediyeeda walbarashadii oyan isku faylata ilaahay kheyr siiye marka haddee madrasada saas ayaa qaabsha'iy tira ahaannan taasu laba fasalana ka koobanta madrasada sida hadda odaganba sheegay aragday lama dugsi oo kale laylika tilmaamay laakiin lama dugsi mee lama fasal way marka lamada fasalna haddee dadka hobyo aragan lama dugsi iswaraayana marka saas la imushiye marka haddee lama fasal la imushiye hal madrasa waay marka haddee kolley ilaahay subxaana wa tacaala ununani garab galo una dhammaantan ilaahay camalshama kulumi waalidiinka owlaadiyoona hatar oo ha toosii haayano marka oo aragday xanaaneyaayano guryaha ka xanaaneyaayana ilaahay garabsho gala waalidiinkaas may eed iyo eed marka un haddii macalimiintii un ena unku codsadaane ini owlaadi waqtijo ilaaliyan waqtiga owlaadi kooyan iniyo ilaaliyan tan kale ini iyaalkii naxariisla kala dhagamo iyaalka qofka aragday waalidka iyo macalinka iyo kulli may hajiididaayana oo ehelna kadhakadaayana oo marka oo aragday kafay lahaadayana owlaada haddii la hadhowaayo lagna hariisado oo madaga lan silaaxo oo marka walay aragday halaaw e walku jacaw laku ere laakiin sidoo kale marka may eed eed lanka baahanya oo waana muhiim ahaa ardayda meelyo aragday ka wareegayaan hoobyo dugsigu ku taban aragday xaafadda le iniyo seedan sacad yaro maalinkaba aragday masaajidka oo kale landari mooshi inta kale ini markasa guud ahaan waalidiinkan ku warqaban dhannagana maalinka usuuna madrasadana ku kuwarqabo marka ardayga haddii macalin shay iyo isaga hoogaha aragday ta'aaluf iyo taxaabub iyo isxiriirin haddii ku dhahayn maylaku yaabay ardayga ini maalinkii masaajidkii mise meelo haddii susaada iniisu markaasay maalinkiiba ku cararow nagdo usku ilaaliyow nagdo hegga ku raho marka taasna markaasay mafayla hadhow maybu ah walxunga duubsadaayan ko kale aragday infaylahaayna hariirshay infaylahaayna kihiridaayan owlaadyareeru markan meelii dadkii culimmadii ha kihirida faden marka hoobiyo aragday sakaliyo on ictiqaadiyan maybu ah meelasamay ku dhaladaasa ini ardaygii dugsi ku faniinow iyo dhibaato kale oo marka infiraar usuuna ka dhiyo marka insha allah kolley macalimiinta iyo waalidiinkaba ciyaalka ogoonta ee halag nahariisado nololiyo iyo eed iyo eed marka walbarashadiyo iyo sidii likakaaba oo aragday likacaawiyo fadi insha allah una dhan nin wala gundinan intaasa insha allah ka gebagabaaye ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanshii hanwa khayr badinyi ejar badan ah nun laku hele waana naxariis way ilaahay naxariisanin dariyo
زادنا طول المدى والعلا في الحيقة نورنا عبر الزمان خير ذكر وبيان خير ذكر وبيان
markana waa kelmadii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay sideed u tarbiyeynaysaa carruurtaada uu jeedinayo sheekh cabdulilaah abukhaalid قنديل النصح هنا وقدا عن تربية الأبناء حكى برنامج نور ما نقدا يسمو في عليانا وزكى أنصت تجد الدنيا ارتسمت فيها البسمات بلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحين نكسو هذا qofka muraayaqa ah ama soo barbaaraya ee sanal buluqa soo gaadhaya ama markaa galay ama dhex galay qaangaadhnimadii inuu tilmaamo leeyahay lagu yaqaano labaynu ka soo sheegnay oo ahayd inuu maa leeyahay uu awood dheeraada ilaahay siiyo jirkiisa maarata ay kusoo kordhayso iyo inuu jecel yahay inuu istiqlaaliya madax bannaanaado arrinta saddexaad ee lagu yaqaano ilmaha da'daasa ama qofka da'daasa wuxuu raadinayaa qudwa yabxasu fii qudwatin yaxtadii bihi qudwad buu raadinaya yaan ku daydaa yaan la mid noqdaa yaan u ekaadaa ima bilkhayr wa ima bishar marmar dad sharwadayaaloo iska jeclaanaya oo cajabinaya marna xagga khayrka ilaahay maarata tusayaayo dad khayr badan buu rabaa inuu ku daydo qudwad buu rabaa wax hogaamiyuu rabaa halkan doorkii iyo kaalintii marka hadda hadda imanaysa kaalintii aabbaha iyo murabbiga ama hooyadu hadda imanaysa markan baa loo baahan yahay sidaad wiilkaaga qudwo ugu noqon lahayd adigu hooyada ama aabbaha iyagaa la rabaa qudwo inay noqdaan tusaale fiican iyagu inay noqdaan baa la rabaa waxaa la rabaa inay ku qanciyaan inuu doorto qudwo fiican saxaabadii saan sheegna uga sheekee iyo raggii abdaashaha iyo calaam alfaatixiin iyo islaamka raggii magaca ku lahaa iyo shuyuukhdii iyo culammadii waaweyneyd baad buuggooda u furaysaa suu ugu daydo waxay samayn jireen u sameeyo adigaa dhaqan fiican baa lagaa rabaa inaad samayso suu kuugu daydo haddaan taa la samayn wuxuu aadayaa meel xun buu aadayaa oo qaar xun buu dhaqan ka dhiganayaa gaalo iyo isagoo timaha badxeere baad arki doonta cidiyaha la baxayo baad arkaysaa shaydaan u ekaaday arrin saddexaad afraad ee lagu yaqaano qofka da'daasa wuxuu jecel yahay muqaamara waa khawdu tajaarub inuu maaratay isagu waayo aragnimadiisa goonida samaysto oo qarisxoornimadu jecel yahay hebel baa waxaa sameeyay si loo yidhaahdo mana eegayo qarasxoornimada uu samaynayo waxa ka dhalanaya iyo caaqibada ka dhalanaysa isagu shaqadiisa maaha waan samaynayaa buu leeyahay sidee loo caalajinaya markaa markuu muqaamarnimada sidee looga celinaya iyo qarasxoornimada iyo maaratay inuu isagu keligii maaratay wax walba iska sameeya sidee looga celinaya ama sidee maarata loo xallinaya waxaa lagu dhiirinayaa geesinimada horta geesinimadaas inuu weliba u adeegsado wax islaamka anfacaya rajul saalix inuu noqdo oo awooddaa ilaahay siiyey iyo maarata waxa uu rabe ee maarata inuu wax bedelo inuu maarata inuu la yimaado wax cusub muqaamaro uu sameeyo xagga fiican baa loo tawjiihinayaa arrintaas saasaa lagu xalinaya sifada shanaad ee lagu yaqaano qofka maarata soo barbaaraya ama afar iyo tobanka ka gudbay waxaa lagu yaqaanaa inuu jebiyuu jecel yahay alquyuud rotiiniya dhaqankii hore hooya saa yeel hooya waqtigaa seexo hooya saa u baro inuu arrintaa iyada ka gudbo xaajiskaa inuu jebiyuu jecel yahay waxa maaluufka uu yaqaano dhan buu nacayo wax cusub inuu arku jecel yahay dariiqadee lagu xalinaya marka waxaan ku xalinaynaa in la koriyo oo la kobciyo maskaxdiisa wuxubihi litaqyiir dheh iyo inuu jecel yahay inuu wax bedelo walibtikaar wax cusub inuu keeno fiican laakiin isla markaas waxaynu uga digaynaa inuusan xuduudda sharcigu ogol yahay iyo caqligu ogol yahay uusan dhaafin oo matalan uusan maaragtay u labisan sida gaaladu u labistoo kale labaasa kufaar oo kale uusan gashan oo uusan samaynin camalan hadhow dadku ku qoslaya markuu sameeyo suu iska dhigo shakligiisoo kale ayaynu uga degaynaa arrinta lixaada lagu yaqaano qofka maaragtay soo barbaaraya ama sanna qaangaarnimadii galay waxaa weeye wuxuu jecel yahay aad wuxuu u jecel yahay madax bannaani guriga inuu ka baxo had iyo goor wuxuu jecel yahay inuu bannaanka jiro alistiqlaaliyatu can ilmanzil buu jecel yahay oo wax cusub iyo saaxiibo cusub iyo meelo kale inuu aado ka tirsanaanta uu saaxiibadii ku xidhan yahay ee ka tirsan yahay baa ka badan intuu gurigiisa ku xidhan yahay dad kale inuu samaysto jecel yahay bayaad cusub galo sidaa marka ula tacaamulanaa arrinta iyada ah waxaan samaynaynaa isaga iyo saaxiibadaa uu doortay hadday dad fiican yihiin waxaynu u diyaarinaynaa meelay ku kulmaan baan u diyaari innagaa waa u diyaarinaynaa nuhayiu lahu walistiqaahi makaanan munaasib baan u diyaarinaynaa ay maalin kasta ku kulmaan way dareemayaan inay xoogaa istiqlaaliya iyo madax bannaani ku haystaan baynu u samaynaynaa meelay ku kulmaan baan u samaynaynaa midda kale saaxiibadii baan soo dhawaynaynaa haye saaxiibada maanta waan canzuunay noo keen aan baranno waxaa la rabaa dadka la socda inaad garato marka aaba saaxiibada soomaalida haa bal saaxiibada maanta qadaan u samaynanaa keen aan la sheekaysanay saad u ogaatay bal saaxiibadan la saaxiib waxay yihiin waan ikraamaynaa saaxiibadii markaa waan la sheekaysanaynaa waan la baxaynaa iyagii baynu wiilkeenna dartii ama gabadhiina darteed baynu saaxiibadii ugu xidhmaynaa isagoo ku xidhnaa saynu wax khafaaya iyo waxa qarsoon ogaano arrinta toddobaad ee lagu yaqaano qofka da'daa jooga waxaa weeye isbedel badan altaqalubu shadiidu walmasaajiya daqiiqad walba dabiica cusbaad ku arkaysaa isbedbedelaya dareenkiisa iyo shucuurtiisa isbedbedelaya dadka ku hareeraysanna kuma kalsoona waxaad arkaysaa isagii aad u jeclaanaya in yar kadib wixii aad u nacaya wuxuu hadda jeclaaba markiiba nacaya sidaan ula tacaamulanaa taas waxaynu samaynaynaa horta waxaanu ka samaynayo kuma canaananayno kuma canaanayno waxaan ka soo baxaya maarata aynu qaladka u aragno kuma canaanayno lianna markuu hadlayo markiiba nacayo markiiba wax jeclaanayo qanaaco qalbigiisa maaratay uu ku kalsoon yahay maahe caadifadaa ka keenaysa waa wax iska caabira waxa laga yaba hadda inuu wax jeclaado laba daqiiqa kadib wax kala jeclaado hadda wax xuma sameeyo ka soo noqdo wanaag sameeyo waa taqallub mutaqallib wey isbedbedelaya marka haddaad shidad isticmaasho taa waxaa jooji oo awood aad u sheegatid iyo cunuf aad kula tacaamushid wuxuu isu bedelayaa kalaamkii uu hadalka uu lahaa markii hore sahalka isagala caadifada u lahaa dhaqan buuba ka dhiganaya adigu kuwa canaadaya sidaa darteed waa loo qaboojinayaa waa loo dejinayaa wixii xunna dee si degan baa loogu sheegaya wixii fiicanna ku socaa la leeyahay arrinta sideedaad lagu yaqaano qofka da'daas ama soo barbaaraya afar iyo tobanka ka gudbay waxaa weeye shaqada ma jecla yanfuru can ilcamal wa yughiru nooma walkasal hurdadana waana hurdo badan yahay waa hurdo badan yahay soomaalida waxaa odhan jirtay labaatan jir lulmo u weeda lulmo ayaa u weeda ayaa dilaysa yacni hurdo badnaan wa yughiru nooma walkasal cajislow buu noqonaya hurdo badan sidee loola dhaqmaya markaas ha ku tilmaamin inuu caajslow yahay hoodhan caajslow baa tahay shaqada ma jeclid ha dhihin ha ku tirtirsiyin oo aad ha ugu celcelin inuu maarata si wacan u shaqeeyo ka kaco meesha oo maarata shaqo qabsado ha dhihin haye maxaan samaynaynaa waxaan isku dayaynaa inaan ku qancino inagoo la munaaqasho haadi ah la doodayno dood degan oo aan cadhay waxba ku jirin iyo niqaash inagoo adeegsanayn haadi degan waxaynu ku odhanaynaa haddaad saa ku socotid oo hurdada badan iyo maalin walba iska jiiftid oo hurdada badan aad ku socotid oo daraasadaadii matala ka seexatid oo shaqadaadii ka seexatid ee waxaan leenahay waad ka shallaayi doontaa markaad weynaato askaagaayo kaa tegey askaagaayo wax qabsaday iyagoo wax bartay iyagoo hanti yeeshay iyagoo maaragtay cilmi badan bartay baad berri arkaysaa adiga hurdadana kaa reebaysaad leedahay si degan baad ugu sheegaysaa marka waxaa laga yaabaa inuu gadaalka baraarugo oo ay yidhahda wallahi aabbaha wuxuu kuu sheegay ama hooyada waxay kuu sheegayso waa rune meesha ka kaca inuu is yidhaahdo waxaan leenahay saaxiibadaa ku dhaafayaan baan leenahay dadkii saaxiibada ay mujtahidiinta iyagoo wax qabsaday waad arki doontaa adiguna niyo waa maarse waa iska jiifaysa miya si degan baynu ugu sheegnaa laakiin canaaniya maaha inta badanna kasalnimada waxaa u keenay iyo cashilowga ilmaha fadhigooda badan ee ay guriga fadhiyaan wa mushaahadatuhum lilqanawaat iyo inay daawadaan dhalooyinkaa dhag fadhiya maantoo dhan qanawaadka ay daawadaan wax ka socda kasal bay keentaa wallacibu aladii laa xaraka fiih iyo lucbooyin aan xaraka lahayn maantoo dhan mobailku iska saa gargaraaca gargaara mobailka games buu kule ma cayaaraya waxaasu kasalkay keenaan waxay ka mashquulinayaan shaqadii la rabay inuu qabto iyo waxbarashadii bay ka mashquulinayaan marka maxaan samaynaynaa ilmaha guriga inay fadhiistaan yaree faqallil min juluusihim fi lbeyt maxaad ugu bedelaysaa alcaabta waxaad ugu bedelaysaa xarakiya dhadhaaqaya meelahan jidhiska iyo tarminaadka iyo alamiintada laga barto iyo saykel u iibi matalan ama baskeel ama maarata oo eriyado si waxyaalaha xarakada keenaya muruqyadiisa dhisaya maarata nashaadka keenaya waxaasoo kale ugu bedeli tii guriga fadhila maantona iska ciyaaray isagoo fadhiya waxaad kaloo samayn kartaa astiqaa fiican baad u samaynaysaa markaasaad tartanno iyo mashruuc dabaala iyo iyo maarata toogta iyo maarata iyo shiishka iyo waxyaalaha ku mashquuli saaxiibadii iyo isagaba waxaad u samaysaa waxa u faa'iideynaya jirkooda dhisaya oo nashaadna keenayo oo maarata muruqyadoodana adkaynaya waxaa kaloo lagu yaqaanaa ilmaha ama maarata barbaarka ama qofka soo koraya alcinaad walmukhaalafa inuu dadka khilaafaadii gobahay la yimaadaan oo rayigiisa isagu ku socdo taa iyadaana waxaanu samaynaynaa isagaaba hogaanka loo dhibaa guriga nucdiihi azacaamata walqiyaadata fii bacdi lumuur amaarahaagii qaarkood dad aabbahayd ama hooye ahayd howlaha u qaban jirtay muhiimka hebelow hawshaada u xil saaran ilaa waa kan doonaya maaragtay inuu maaragtay uu ninkanu maaragtay waa kan rabaa maxaa la yidhaahdaa inuu mukhaalafo sameeyo wax isagu sameeyo yukhalaafine oo waxa loo diray yubadiidine isagaba hogaanka u dhiib aduguna maamul xataa miisaanida guriga isaga u dhiib haddaa rabto maxaa la yidhahdaa ilmaha waxbaristooda haddaa adigu qur-aanka ka dhegaysan jirtay xalaqaadka iyo subciska isaga u dir wahaakada sicaamada umuurta qaar u dhiib guriga ku wareeji isaga oo u tala saaro arrimaha guriga qaarkood markanuu leeyahay mukhaalafada samaynayay wuxuu dareemayay in la gacan bidixeeyey unbuu dareemaya haddii isaga xilka la saaro way isxilqaamaya insha allahu tacaala arrinta tobnaad ee lagu yaqaano qofkan soo barbaaraya ee sanadkii afar tobnaad ka gudbay waxaa weeye shidat lcaaifa waxbuu waa caaifi wey caaif wax kasta saamaynaya laa yataxamalu alihaara in yar haddii saa u tago wuu cadhoonaya u kacaya waa caaifi weeye caqliga ma adeegsanaya caaifadu adeegsanaya sidee loola dhaqmaya markaas oo kale waxaad ka fogeynaysaa alcuslati walfaraaq goonigooni gooni ahaado baa u diidaysaa dadka dhexgelinaysaa lianna gooni hadduu fadhiisto marba iska fekero waxyaala xun baa lagayaba inuu ku fekero caqligiisa ku dhaco marka dambana ku dhaqmo ku socdo waxaad kaloo ku cilaajinaysaa arrintaa ilaahay ku xidhninkan an turmaduhu billaahi tacaala caadifadan xooga badan iyo waxaan umal dareemayo wax demin kara ma jiraan oo ka fiican inaad maaragtay ku xidhid ilaahay waxdahu ilahay inaad ku xidhid diinta ku xidh xalaqaadka digriga ku xidh waxbarashada naafica ku xidh ee maaragtay diinta xaggaas ayuu ku damaysaa arrintaas soonka oo tadawaca ah ama nawaafilka ah bar khamiistiiyo sinta ha soomo ayaamulbiid ha soomo caadifadiisii iyo wixiisii markaa way degayaan qalbigiisi wuu degayaa alaa bidikri illahi tadmain alqulub waatay ahayd waxaad xusuusaa ilahay jannadiisa xusuusi waxaad kaloo ku cabsi gelisaa ilahay cadaabtiisa siduu maaratay u tooso ilmo qumanu noqdo oo diintiisa ku toosan wixii ka guuxayay ee maaratay cawaadiftiina u degto diintaasaad daminaysa shahwaadkii wixii diintaasaad daminaysa arrinta koob iyo tobnaad ee lagu yaqaano qofka da'daas waxaa weeye yubaaliqu fi tasliyati walmarax walmazax ayaar jacayl iyo farxad iyo qosol buu jecel yahay markaa markuu qoslaya aad si kor buu qoslaa weliba markaa ka hortegan si gooni mar isagoo degan dadka hortiisana looguma sheega waxaa tidhahdaa qosolka badan ee kor loo qaado hoosuu dhiga aabbo ma fiicno maarta qofka inuu saa u qoslo qofka muslimka lagama rabo inuu qoslka xataa nebigeenu sal sl waxa ku tidhahdaa kaana yatabasam yabtasim wadhoo la caddayn jiray saa uma qosli jirin arrimahaas iyadana ku xalli waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu si u murugaysan yahay yais quus inuu nolosha si quusanaya ilmuhu da'da markuu yahay waayo adduunka baa ku cusan mustaqbalku ka baqaya nin ma noqon doontaa ma guursan doontaa xoolo ma dhaqan doonta cilmi ma gaari doonta qalaq baa ku jira ninkii waxaad samaynaysaa markaas oo kale si degan oo qabo ula dhaqan waxyaalaha faraaqaya uu dareemayana u buuxi wax naafica ugu buuxi meelaha maaragtay uu waqtigan iska dayacayo cidlada ku dayacayo taas baa iyadana lagu xallin karaa insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin insha allah halkaa waxaa ku dhammaaday qaacidat اlأuulaa min qawaacidi ثalaaثiin litarbiya fadhigeena dambe insha allahu tacala waxaan ka bilaabi doonaa alqaacida ahaaniya baan ka bilaabaynaa biidn illahi tacaala halka waxaa nagaga dhammaaday muqadimadii iyo qaacidadii hore oo aadan ugu dheeraanay oo saddex marxaladoo ilmuhu marayo oo mid walba si loola dhaqmayo iyo istifoonka lagu yaqaano baynu soo maray hadda waxaynu bilaabi doonaa insha allahu tacaala alqaacidatu athaaniyatu baynu bilaabi doonaa biidn illahi tacaala darsigeena soo socda hada wabillahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin عقول للآباء سمت وأضاء بنوها كالبدر نسقي للغرس وفي يدنا سحب بفوائدنا تهمي أمطار سكبت من فمنا تسقي المجتمع من الحكم تسقي المجتمع من الحكم
qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuray kusoo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaybtii hore waxaa inoo joogtay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo u dhawaaqay dadkii kadibna ay u yimaani waayeen cabaas bin cabdilmutalib oo uu ku yidhi cabaasow u dhawaaq raggii geedka kadibna uu u dhawaaqay wuxuuna yidhi war raggii geedkow wararkii suuradihii albaqrow waxay ka yimaadeen dhan kastoo ayagoo odhanayo waa lagu maqlay waana lagu ajiibay waxayna gaareen boqol ruux kadib waxa ay bilaabeen inay la dagaalamaan cadowga uyeeriddu markii hore waxay ahayd waryaa reer ansaar ahey waryaa reer ansaar ahey kadib waxaa loo gudbay in lagu dhawaaqo waryaa reer xaaris binu khasraj ahey waxay ahaayeen niman dagaalka ku sabra oo soo majeystayaal ah waxaa ku yimid saxiixu muslimka intaas kadib nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu qaaday quruurax wuxuuna ku firdhiyey wejiyada cadowga kadib waxa uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam way jabeen waxaan ku dhaartay rabbiga moxamede markii uu bilaabay inuu ku gamo waxaan arkay awooddoodii oo sii daciifayso iyo ayagii oo dabajeedinaya mushrikiintii markii ay jabeen waxay degeen daa'if waxaana la socday maalik bin cawf waxayna degeen qaarkooda meesha lagu magacaabo awtaas qoladii degtay awdaas wuxuu nebigu daba dhigay abu caamir al ashcari wuxuuna kaga daba dagay qaarkooda ayagoo dhex maraya waxaana dhex maray isku tuurtuur kadibna allah ayaa jebiyey waxaa ku shahiiday dagaalkaas kooban abu caamir al ashcari waxaana bandiirada islaamka la wareegay abu muuse al ashcari markii qabarka dagaalka nebigu sala allahu calayhi wasalam gaaray ayuu yidhi ilaahow u dembi dhaaf abu caamir aakhirana ka sare mari dad badan oo qalqigaaga ah nebiga waxa uu amray in la soo aruuriyo khanaa'imtii iyo sabyigii waxayna noqdeen dadkii maalinkaas la soo qaniimaystay lix kun oo madax geelana waxa uu noqday labaatan iyo afar kun arigana waxa uu noqday afartan kun oo neef lacagta qalinkana waxay noqotay afar kun oo awqiyo nebiga waxa uu sugay dhowr iyo toban habeen isagoo oo sugaya inay yimaadaan ayagoo muslimiin hoggaansan ah kadib waxa uu bilaabay inuu qaybiyo xoolaha wuxuuna ku bilaabay dadkii islaamnimadu ku cusbeed si uu islaamnimadu u jeclaysiiyo wuxuu siiyey abuu sufyaan boqol geel iyo afartan awqiyo wiilkiisa yasiidna intaas oo kale ayuu siiyey wiilkiisa mucaawiya intaas oo kale ayuu siiyey xakiim bin xisaamna waxa uu siiyey boqol geel kadib waxa uu codsaday boqol kale waana la siiyey ibnu isxaaq waxa uu sheegay dadkii la siiyey boqolka iyo dadkii la siiyey kontonka kadib zeyd binu thaabit ayuu amray in uu tiro koobo dadka iyo khanaa'imta kadibna dadkii ayaa loo qeybiyey ibnu isxaaq wuxuu yidhi waxaa ii sheekeeyey caasim binu cumar binu khataata wuxuu iiga sheekeeyey maxamed binu labiid wuxuuna ugu sheekeeyey abi saciid alqudri allaha ka raali noqdee markii uu nebigu siiyey ciddii wax siinaya oo quraysh iyo qabaa'ilka kale ahba ansaarna uu wax siinin ayaa ansaar wax qalbiga ka galeen ilaa warka laga sheegayo bato jeer laga sheegay mid ka mid ah ayaga inuu yidhi ilaah ayaan ku dhaartaye nebiga waxa uu helay tolkiisa markaa baa nebigu waxaa u soo galay sacad bin cubaada wuxuuna u sheegay wixii la sheegayey wuxuu ku yidhi nebigu sacadow adigu warkaas la sheegayo maxaad ka aaminsan tahay wuxuu yidhi nebigii allow anigu waxaan ahay mid ka mid ah qabiilkiisa markaa buu ku yidhi iigu soo shiri tolkaaga beertaan waxaa yimid rag muhaajiriin ah wayna soo galeen waana la iska dhaafay waxaa yimid kuwo kale waana la celiyey markay soo aruureen ayuu sacad yimid oo uu u sheegay nebiga ayaa u yimid wuxuuna ammaanay allah wuxuuna ku sheegay wuxuu ehel u yahay kadib waxa uu yidhi reer ansaareedow waa maxay warka iga soo kiin gaaray maxaa ka jiro inaad isxumeynaysaan oo qalbiga wax idinka galay miyaanan idin imaanin idinka oo lunsan oo allah igu kiin hanuunin miyaanan idin imaanin idinka oo fuqaro ah oo allah igu kiin qaniyeenin miyaanan idin imaanin idinkaoo cadow isku ah oo allah igu kiin heshiisiinin waxay ku dhaheen allah iyo rasuulkiisa ayaa galal sheegasho leh iyo dheeraad kadib waxa uu yidhi reer ansaareedow ii jawaabi maysaan miya waxay ku dhaheen maxaan kugu jawaabnaa allah iyo rasuulkiisa ayaa galad sheegasho iyo fadli iska leh wuxuu ku yidhi wallaahi haddaad doontaan waxaad odhan laheedeen waxaadna sheegi laheedeen run waana laydin rumeyn lahaa waxaad noo imaatay adiga oo lagu beeniyey waana ku rumeynay waxaad noo imaatay adiga oo lagu hoojiyey waana ku hiilinnay waxaad inoo imaatay adiga oo lagu soo buriyey waana ku soo dhoweynay oo hoy ku siinay waxaad noo imaatay adigoo wax haysan waxaana wax kaa siinay hantideenna war reer ansaareedow ma waxaad iiga xumaateen adduunyo yar oo dhareer ah oo aan siiyey dad si aan islaamka ugu soo jiido halka idinkaan idin wakiishay islaamnimadiina war reer ansaareedow miyaadan raalli ku ahayn dadka inay la laabtaan ariya geela adinkuna la laabataan rasuulkii allah allah ayeen ku dhaartay ee waxaad la laabanaysaan ayaa ka khayr badan waxay la laabteen haddaan hijir jiri lahayn waxaan ahaan lahaa mid ka mid ah reer ansaar haddii dadku qaadaan waadi ama tog yar idinkuna qaadaan tog ama waadi yar waxaan qaadi lahaa waadiga iyo toga reer ansaar ansaartu waa gasha hoose dadkuna waa gasha sare ilaahow ansaar u naxariiso ilaahow ansaar carruurtooda u naxariiso ilaahow ansaar carruurtooda carruurtay dhaleen u naxariiso dadkii ayaa ooyey ilaa gararkooda iska qoyaan waxayna dhaheen waxaan raalli ku nahay rasuulkii allah qayb ahaan iyo nasiib ahaan intaba kadib nebigu sallallahu calayhi wasallam waa uu tegey ayaguna waa ay tegeen kadib waxaa soo galay shaymaa bintu xaaris oo ahayd walaasha nebiga dhanka nugmada waxay tidhi rasuulkii allow waxaan nahay walaasha wuxuu u fidiyey gu'iisa wuuna ku dul fadhiisiiyey wuxuu ku yidhi haddaad doonto waan ku karaameynaa oo waad ila joogaysaa haddaad rabtana waxaan kuu celinaa tolkaada waxna waan ku siinaa waxay tidhi waxaad ii celinay tolkayga waxna waad i siinee wuu u sameeyey dalabkeedii wayna islaamtay wuxuu siiyey saddex addoon iyo gabarh shaqaalo iyo xoolo galad kudeyntii sabigii hawaasin waxaa nebiga u yimid wafdi ka socda reer hawaasin oo ay tiradoodu tahay toban iyo afar qof waxayna nebiga weydiisteen in lagu galladaysto xoolaha iyo dadka laga soo qaatay wuxuuna ku yidhi waxaa agteeda ah waxa aad u jeedaan hadalkana waxaan ugu jeclahay kan runta ah marka dadkiini miyaad doonaysaan inaan idin soo celiyo mise xoolihiina waxay dhaheen sharafka iyo nasabka wax aan ka dooranayno ma lahan markaa buu ku yidhi beri markaan salaada subax tukado imaada oo istaaga kuna dhaha muslimiinta waxaan erge ka dalbanaynaa nebiga waxaana ka dalbanaynaa in uu mu'miniinta noogu ergegeeyo in ay noo celiyaan dadkeenniina laga soo qaatay markii nebigu dukaday salaada subax ayay istaageen oo ay dhaheen arrintii markaa baa nebigu ku yidhi wixii aniga iyo reer cabdilmutalib leeyihiin waan idin celinnay inta kalena dadka ayaan idin weydiinaa markaabay muhaajiriintii iyo ansaartii dhaheen annagu wixii aan leenahay waxaan siinay rasuulkii allah aqrac binu xaabis ayaa yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii reer tamiin ma idin celinayno sidoo kale cuyeynata binu xusni ayaa yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii reer fasaara ma idin celinayno sidoo kale waxaa hadlay cabbaas binu mardaas oo yidhi wixii aan leeyahay iyo wixii ay leeyihiin reer suleym ayagana la idin celin maayo reer suleym ayaa yidhi wixii aan leenahay waxaan siinay rasuulkii allah cabbaas wuxuu yidhi waad i bahdisheen nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa yidhi dadkaani waxay yimaadeen ayagoo muslimiin ah waana loo sugay wixii laga qabsaday waana khiyaar geliyey waxayna i weydiistay inaan u celiyo haweenka iyo carruurta haddaba ninkii haysta wax ka mid ah dadkaas oo ay doonayaan naftiisana raalli ku noqoto inuu celiyo ha celiyo ninkii diidan ha celiyo waxaan ugu gudaynaa qofkii u celiyo lix awr oo khaniimada ugu horrayso ee allah ina siiyo dadkii ayaa dhaheen nafteennu way ku qanacsan tahay in aan nebiga siinno wixii nagu soo aaday nebiga ayaa yidhi annakuma kala naqaano midkiina naftiisa raalli ku tahay iyo midkii naftiisu diidan tahay laabta ee ugeesadiina warkiina ha noo soo gudbiso way u celiyeen haweenkoodii iyo carruurtoodii wuxuuna siiyey dhar qibdi ah qof kasta oo ka mid ah dadkii la soo qafaalay ama la soo qaniimaystay khulaaso yar markii muslimiintu iyo nebigu dhammaysteen furashadii maka ayuu allah xakiimka ah ee xikmadda badini qadaray in reer hawaasin islaamka soo gelin si xoolahoodu u noqdaan mahadnaqa iyo ka farxinta kuwii furtay maka sidoo kalena inuu allah ka guulsiiyo xisbigiisa awood xoogan oo aysan weligooda muslimiinta horay u arag markii hore ee dagaalka waxaa la jebiyey muslimiinta ayagoo awood isbidaya si hoos loogu dhigo madaxyala taagmay guushii maka oo aan xaramka allah gelin ayaga oo madax fooraranaya sida nebigu sallallahu calayhi wasallam u galay isagoo oo madaxiisa fooraranaa oo tawaaduc awgiis madaxiisa ku sigtay inuu taabto kooraha faraskiisa iyo sidoo kale inuu tusiyo in aanan guusha awood lagu helin ee uu allah bixiyo allahna ciddii uu guusha siiyo aan laga guulaysan karin ciddii uu duliyana aan la gulsiin karin kadib markii ay quluubtoodu jabtay ayuu allah guushiisa siiyey wuxuuna yidhi ثم أنزل سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها sidoo kalena waxa uu yidhi allah asaga oo sheegaya xigmadda ku jirto in uu guusha siiyo muslimiinta wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcaluhum a'immatan wanajcaluhum alwaarisiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caruurey xalqadii afartan iyo labaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo intaan ku kulmayna xalqada soo socota iyo toddobaadka kale waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا
الدنيا لنا خير أم وأبي دون صوت الأذان دونه حد السنا دونه
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ضياء مشرق في دروب الموكب آه فضياء